فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan iraxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah camaliyad istiishaadiya ah oo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada yuganda oo ka dhacday deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose dowladda federaalk oo wadda abaabul dagaalo ka dhanna axmed madoobe islamarkaana ka dhaca gobolka gado maxaad ka taqaanaa garoomada hadda la xaarayo ee la filayo inay ka degaan ciidamo ka socda dowladda federaalka iyo diyaargarowga uu axmed madoobe arrinkaasi uga jiro ma diiwaangelintii qasabka ahayd ee muqdisho ka jirtay ayay gobolkaasi urari rabaan siyaasi soomaaliyeed oo aan qodobkaasi ka waraysanaya ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa maraykanka iyo ingiriiska oo la sheegay inay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeya dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbi doonaa siyaasi taageersan dowladda federaalka oo arrimahaasi ka hadlaya iyo sababta dhaqaalayarida baahsan u soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya barnaamijka dhuwax waraysyada inta uu socdo qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah laba beelood oo diya ku kala qaatay munaasabad ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose libaax nin ku dhaawacay magaalada hargeysa xildhibaanad ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu jirdilay magaalada buuraha kaba ee gobolka baay tacadiyo ay maamulkaasi ka tabanayso ayaad barnaamijka caawa sidoo kale ku dhegaysan doontaan dhuuxa waxaan ka marnay in wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo xubintii taxanihii halyeeyadii beder
لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka camaliyad nafurnimo ah ayaa maantay waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka aynu ka helayno gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in camaliyad istishaadiye ah ay xarakada shabaabul mujaahidiin kula beegsatay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka deegaanka sabiid kolonyo ciidamo yugandhees ah oo halkaasi marayay camaliyad istishhaadiyada ah oo fuliya naftiyoore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana lala egtay yugandheeska ayaan wax faahfaahina laga haynin maadaama dhacdadu cusub tahay hadday wax ka soo kordhaan insha allah inta barnaamijka aynu kuguda jirno ayaan idiin soo gudbi doonnaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dowladda federaalka ayaa waxa ay wadaa abaabul dagaalo ka dhan ah maamulka axmed madoobe ee loogu yeero jubbaland kaasi oo ka dhici doona gobolka gado waxa waayadan dambe aada isku soo tarayay walaaca ay dadka reer gado qabaan kaasi oo ah in ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay ku dhex dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka gado taasina ay keento in waxyeelo ay soo gaarto dadka rayidka ah iyo sidoo kale in cunaqabateenno ay isku soo rogaan maamuladan taasi oo xooggeeda saamaysa dadka rayidka ah magaalada beled xaawe ee gobolka gado ayaa ka mid ah deegaanada ay dowladda federaalka ah qorsheynayso inay geyso ciidamo taabacsan maamulkeeda haddaba si aynu xog arrimahaani uga ogaano waxaan waraysanay siyaasi idriis xasan faarax maxaad xog ah oo aad ka helaysaa abaabulka cusub ee dowladda federaalka ay ka wado gado bismillaah waxaa loogu yeero dowladda federaalka ah ee gobolka gado sidaysaba dhibaato badan bay u geysay gobolka waa la socotaan buundooyin baa go'ay dhib badan baa ka dhacay ayrabooradii bay ka xireen ciidamo uu ninkii ka horreeye farmaajo uu geeyey bay ka soo qaadeen haddii ilaahi kuu samato ogolya axmed madoobay gacanta u geliyeen kadibna iyagii axmed madoobaa isku dhacay kadibna haddana axmed madoobay ka hor keeneen marka abaabulku aad buu u badnaa markii u dambeysa waa kuwii dagaalada ka dhacay dolow oo amxaarada ay garab siisay qolooyinkan mataqaanaa hadda dolow joogo oo jubbaland taageersan beled xaawo waa laysku hor fadhiyaa gobolka gedo saad la socotaan dee waddooyinkiisa ma ay mari karaan cirkay maraan marka waxay sameeyeen airbor bay waxay ka xaarxaareen beled xaawo oo dad leeyahay boosas dad leeyahay ayay airboor ka xaarxaareen si ay maaragtay ciidamo u geeyaan sababtoo ah garbaare ma soo aadi karaan doolow ma aadi karaan meelay ka dhoofi karaan male nimanka jooga maaragtay beled xaawo ee dowladda federaalka taageersan marka waa beledxa waxay ku noqotay meel jasiirad ah marka si ay ku gaaraan waa inay airboor ka sameeyaan airboorkiibaa hadda waxaa igu maqaalaa inay inay dhammaystireen marka gobolka haddee fidno iyo dhibaato iyo isku horkeen iyo mushkilad ayay ka shaqaynaysaa dowladda federaalka waayahay qorshaha waxaasoo ciidana loo daabulayo iyo garoomahaas loo samaynayo maxay yihiin
wax kale ma ahane xasan sheekh ninkaas xasan sheekh la yidhaahdo runtii aan u arko inuu mujrim mujrim aad u weyn uu yahay waxa ka wada waxaa weeye wuxuu rabaa inuu sanad kadib ama toddoba bilood kadib baa uga hartay xilligii la yidhi madaxweynaad tahay marka wuxuu rabaa inuu inte isku caana shubo uu maaragtay meelo uu yidhaahdo doolashaa ka dhacday marka intaasoo dhibaata waxa loo samaynaya waxaa weeye in xildhibaano lasoo boobo iyo meeshii lagu boobi lahaa in la sameeyo oo la yidhaahdo xildhibaanadii beledxaa waan kusoo dooranay wana kaa waa doorashaa dhacday intaasuu ka rabaa lugooyadaas iyo dhibaatadaas ou raba inuu maleego unbuu ka wada wax kala kama wado waxaan ka warqabnaa in qorshahaasi guracan mid la mida uu hadda ka jiro magaalada muqdisho oo dadka muqdisho waxaad ka warqabtaa in lagu qasbayo diiwaangelin doorasho wax lagu sheegay qorshahaas haddii uu u suuro galo in gado qeybo ka mid ah ay ka hirgeliyaan maxaa cawaaqib ah oo ka dhalan karaa wallahi arrintaas waxaan u malaynayaa aad bay u adag tahay gobolka gado dadku waa hubaysan yihiin gobolka dadka joogo diyaar ooma ahan dagaal diyaar ooma ahan xasan sheekh inuu inta dad iska soo qafaasho uu sida xamar oo kaleeto uu meel geeyo oo uu yidhaahdo doorashaan qabanaynaana way ku adkaanaysaa marka de gobolku maadaama awal horeba uu dhibaato fara badan ama buunda ha ahaato ama dagaallo kale ha ahaato ama aeroboorro xiran ha ahaato waxaas la ildarnaa waxay waa un dhibaato kusii korortay iyo colaad iyo dagaallo iyo iyo dhibaato un kusii kordhaway laakiin uma malaynahayo haddee qaab noocaasoo kaleetaa hadda sababto xasan sheekh way og yihiin dadka gobolka degan way og yihiin inuu maaragtay manaxa yahay oo uuna gobolkan dhibaato hadda waxaa ugu maqaala ah xasan sheekh waxaa dhib ku hayso halka buundo gobolka geda u hartay luuq inay go'do ayuu aad u jeclaan lahaa baa layidhi arrinta iga yaabiye marka ninkaas marka waxaa weeye ummadda soomaalidao dhan buu col la yahay ma ahan oo keliya inuu reegada keliya col la yahay ummadda soomaaliyeedoo dhan buu col la yahay weliba waxaa ugu daran cadowtinimada dadka uu qaba qabiilkiisaoo la socotaan dhibaatada uu ka sameeyey shabeellada dhexe iyo iyo iyo iyo maaragtay meelaha uu qabiilkiisu dego dhibaatada uu ka sameeyey iyo dagaalada dadka dabka uu geliyey waa meeshii uu ka soo jeeday waaye ayaa ugu horreysay meel uu dab ku dhejiyo marka waa nin masiibo ah oo aad mooddo maaragtay in mashruucuu ku soo qaatay inuu soomaaliya uuna waxba ka reebin axmed madoobe ayaa gobolkaasi qaybo ka mid ah hadda ciidankiisa ay ku sugan yihiin qaabkee baad is leedahay wuu isku difaaci karaa oo qorshahaas wuu kaga hortegi karaa iyadoona aan ognahay in gobolka gado marar badan intay labadooda siyaasad ahaan u dirireen dadka gobolkaasi go'doomin adag la geliyey
saad la socotaan axmed madoobe waa waa waa waa saddex kaar saddex kaar buu wataa saddex baasaboor buu leeyahay baasboor etoobiyaana baasboor kenyatia iyo baasboor soomaaliya uu leeyahay waagii uu xamar shirku ka dhacahayey oo uu ka baxayay shirka waxaa weeye etoobiyaanka ku amray shirka inuu ka baxo meesha la yidhaha dolow etoobiyaanka u qabtay oo maaragtay asaga xulufa la ah kenyaatigan xulufay leeyihin marka axmed madoobe labadaas dowladood buu ku tiirsan yahay maadaama labadaas dowladood uu ku tiirsan yahayna waxaa weeye waa ninkaas mataqaanaa waa waa waa mujrim anigu waa kansarka asaga laftiisa waxaa weeye waa kansarka soomaaliya marka dabcan haddee meeshaanna waxaa weeye sad la socotaan nimankani waxaa weeye fawdo iyo dagaal bay ku naaxaan balaayana lacag ku siiso marka haddee gobolka gado meel dowlad ka jirta ma ahan meel maamul ka jira ma ahan maamulna hore ogama jirin marka dadka gobolka joogo waa dad la daala dhacayo arrimahoodan kale oo ma rabaan inay ama dagaal sokeeye ka qayb qaataan mana rabaan dagaal ayaga aan dantooda ahayn inay galaan laakiin damooryaanta labada dhinac u shaqayso waa laga yaabaa inay isdiriraan waa dhici kartaa laakiin uma malaynaya inay dadka gobolka degan ay ay saamayn badan saamaynayso uma malaynaya laakiin way saamaynaysaayoo hadda waxaa igu maqaalaha inuu ku hanjabay xasan sheikh oo uu yidhi ayrboradoo dhan waa xirayaa ama haddii kale maxaan ku idhaahdaa mabda'aygan guracan ha la ii fuliyo marka dee halkaasay maraysaa soomaaliya ceelna uma maqno ceelna uma qodno cidina uma maqno waay cabdirashiid tenana waa arrin aad si weyn u garanayso tacdiyadii kala duwanaaye uu ka geystay gobolka gado ayay warar hadda sheegayaan in dowladda federaalka gobolkaasi ay uga dhigtay taliyaha amniga amaba si guud la qorsheynayo oo sidaad aragtay maanta waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sawir isaga iyo xamse oo wada fadhiya oo kulamo yeelanaya asagana haddii gobolkaasi dowladda federaalka geyso maxaa laga filan karaa de dabcan dee cabdirashiid waagi horebo waa kii ka noqday meesha la yidhaahdo saddex magaalo ayuu xukumay luuq iyo doolow iyo beled xaawo marka sida wadamada carabta oo kaleeto oo meel maaragtay amiir uu ka yaho kaleeto uu ahaa marka hadduu hadduu yimaado dee uma malaynayo waagii horena dhib waxaan ahayn kama jirin dhib waxaan ahayn lamuuna imaanin hadda hadduu yimaadana dhib waxaan ahayn lama imaanayo midda labaad dadka gobolka degan uma malaynayo hadda inay sidii hore yihiin oo waxasan sheekh ka socdo inay soo dhoweynayaan oomaan midda labaad saa la socotaan de gobolka markii laga reebo beled xaawo oo afartan kilomitr meel u jirto ay amxaaradu joogto sida doolow oo kale gobolka intiisa kale bardheer way haystaan amxaarada haysato buurdhuba waa haystaan garbaharey waa haystaan doolow luuq shantaas magaalaba waxaa joogta amxaaradaa joogto marka cabdirashiid inuu yimaado horta suu ku imaan lahaababa adag sababtoo meel uu kasoo degi karo haba yaraatee waxaa ka jirto oo hadda dowladda federaalka ay joogaan waa baar dheer gabaar dheerana cabdirashiid ma tegi karo oo kama soo jeedo deegaan ahaan ooma leh oo markii markii laysii kala qaybiyo meesha uu kasoo degi karo waa beled xaawo beled xaawo lafteedana way ku adag tahay doolow oo asaga xarun u ahayd oo meesha uu kasoo jeeda ay tahayna dee amxaara haysato amxaarana dowladda federaalka waxaasoo dhan markii laysku soo xoreeyey waxa weye waa shimbiriya waheesa waa waxaan ahayn kama kama soconaysa mana filayo in hadda ama uu soo kordhinahayo ama ayba se waxayba adag tahayba hadda waxay ugu maqaalaan beled xaawo airboortka way diyaariyeen laakiin qolooyinkan axmed madoobe raacsan baa meel u dhow waxay saarteen hub saartay oo meesha hadda lama sugi karaa marka hadda waa meel saasa cabdirashiid meelu kasoo degi lahaabaa laysku waa suuragal intuu maxaan ku idhaahdaa kenya tago oo haddana mandheas maro inuu saa usoo gala sida usoo gala waa waa waa suuragal sidaana way ku adag tahay oo de kenya wayba xiraysaaba sababto kenya waxay la socotaa axmed madoobe la socotaa marka waxaan u malaynayaa arrimuhu ma sahlana arrimuhu ma sahlana waayahay aad baad u mahadsan tahay
adaa madar
kaasi wuxuu ahaa siyaasi idriis xasan faarax
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج برنامجka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaa haliyeyadii beder waa kan sheekh cabdulilaah abuu khaalid oo alaaba inoo soo jeediya xubintan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هديقة الضباط بدرقة حوي حارث ابن سراقة رضي الله عنه حارث ابن ربيعنا waa loo yaqaanaa oo hooyadiiba marmar loogu abtiriyaa markaas waxaa loo yaqaanaa xaarithatu ibnu rabiic hooyada magacaas lahayd abiguna waxa weeye suraaqa weeye isaguna waxa weeye saxaabi weeye dagaalka xuneyna ka qayb galay marka xaarisa bukhaari wuxuu ku tiriyaa inuu yahay nimankii ka qayb galay badran ninka loo yaqaan xaaris ibnu rabiic ama xaaris ibnu suraaqa wiilkaa yar ee ansaariga maalintii bedar baa isaga la dilay wuxuuna ahaa fi nadaarati dadka biyaha ya dhaandhaaminaya saxaabada biyaha u keenaya isagu ragga dagaalka ku jira ee goobta dagaalka ku jira ma ahayne ragga adeega kale qaabilsan buu ahaa ibnu sacad baa wuxuu leeyahay fi tabaqaat aakha annabiyu baynahu wa bayna saa'ib ibnu cuthmaan labadaas isaga walaa laga dhigay isaga iyo ninkaas la walaaleeyey isaga iyo ninka la yidhaha saa'ib ibnu cuthmaan ibnu madcuun markaa ninkan xaarisa bader buu ka qayb galay maca rasuulilaahi wa qutila yowmaidin shahiidan maalintaasna yuu shahiiday buu leeyahay waxaa dilay buu leeyahay nin la yidhaahdo xabaan ibnulcaraqa bisahmun leeb buu ku dilay oo dhuunta kaga dhacay leebkaasu markii uu shahiiday saxiix albukhaari waxaa kaloo lagu sheegaa shahaadatu lxaarisa fii khabarin hooyadii markii la yidhi wiilkaagii leeb baa ku dhacay cid turtaan la garanay waatay nabiga u timi markuu nabigu madiina ku laabtay waxay ku tidhi yaa rasuul allah waxaad ogtaha bay tidhi boosku wiilkaygu iga jooga saan u jeclaa marka hadduu jannada ku jirana oo jannadii galayna oo shahiidayna waan sabrayaa ilaah baana kaa jir xisaabsanaya wa in takun ilukhra haddiiusan maarata shahiidin wiilkaygiina taraa maa asnac markaas waxaan arki doonta waxaan sameeyey oon barooranyaa bay ka wadaa wuu ooyayaa bay tidhi nabiga wuxuu ku yidhi habalti ma doqon baad tahay ajannatun waaxidatun hiya ma janno keliya meeshu janno keliya maaha waa jinaan waa jannooyin badan wiilkaaguna wuxuu ku jiraa jannada loo yaqaano alfirdows jannooyinka tii ugu fadliga badnayd ugu qiimaha badnayd buu galay ninkasaa laleeyahay waa ninaan dagaalkii ku jirin ee adeega kale ku jiray bal ka waran raggii badriinta kale ayagu ee gamuunka iyo leebka tuuri iyo seefta gaalada ku garaacay dhammaantood insha allah waa ahlu firdows ulcalaa insha allahu tacaala mar haddii kii nadaarada iyo adeega kaleba boos kaa helay intii dagaalamaysan insha allah booska hoos kuma dhacaya insha allahu tacaala ahlu siira marka waxay isku waafaqsan yihiin ninkii ku tuuray waxaa la odhan jiray xabaab ibnu caraqa la odhan jiray wahuwa calaa xawdi asaaba naxwo isagoo biyihii dhaaminaya xawdkii biyaha saxaabada uga dhaaminaya ayaa leebuusa meeluu ka yimi la garanayn baa ku dhacay waxaa laga wadaa maaratay leebka isagoo dhinacu kaga yimi ma garanayn ninkii la tuuray waa la yaqaanaaye laakiin saxaabigu markuu ku dhacay dhinacu kaga yimi leebku ma garanayn marka sahmun alharib baa ku dhacay baa la qaribka markaa ibnu xajar wuxuu leeyahay saddex macnuu leeyahayo mid waxa weeye qofkii tuuray lama garanayo midna waxaa laleeyahay lama garanayo dhinacu kasoo dhacay min ayna ataa lama garanayo mid kalena waxaa laleeyahay leeb ku fakaday waya laleeyahay markaa ka isagu ka labaad weeyaan buu leeyahay leebka ku dhacay waa leeb uusan saxaabigu garanay markuu ku dhacay min ayna ataa dhinacu kaga yimi uusan garanayn weeyaan laakiin gaal baa soo tuuray saasuu shahiid ku yahay oo maarata shahaada ku hela insha allahu tacaala marka qisadaa waxaan ka garanaynaa marka riwaayadka o dhan laysu geeyo xaarisa ibnaha wiil yar ahaa marka uu dagaal ku dhacay beder wax yar buu ahaa marka waxaa wax kutusaa himada shabaabku ay leeyihiin iyagoo yarbay dagaalka ka qaybgeli jireen shabaabkana maanta saas laga rabaa himmo caaliya laga rabaa inay yaraanta inuu dagaalka uga hadhaa maha mar hadday baqaan gaadhaan inay isu diyaariyaan inay jihaad ka qaybgalaan baa la rabaa xataa hadduusan daraanta yaraanta darteeda uusan dagaalka uga qaybgelin waxaa la rabaa inuu mahaam kale iyo qabto sida biyo waraabinta iyo dee ragga kale wax karinta iyo maaragtay saxi gaadhsiinta iyo isagoo yar howlo badan buu qaban karaa marka nadaaradana waxaa laga wadaa kaana yasqi almuslimiina alma kaana fi nadaara marka laleeyahay xaarisa wuxuu ahaa ninka biyaha waraabinaya muslimiintu ahaa marka isagu dagaalkaas toosa uguma jirin radia allahu can asaxaabati ajmaciin kibaaran wasiqaara wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markan aynu aadno dhanka iyo magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya in libaax uu si daran u dhaawacay nin maskaxda ka xanuunsan sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha beerta libaaxyada hargeysa ninka uu dhaawaca soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ka gudbay xayndaabkii loogu talagalay dadweynaha isagoona gudaha u galay goobtii ay libaaxyada ku sugnaayeen muuqaalo lagu faafiya baraha bulshada ayaa waxaa la arkayey libaaxa oo ninka cunaya waxaa la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa si loo daweeyo mid ka mid ah shaqaalaha beerta ayaa wuxuu sheegay in goobta ay ku sugan yihiin ilaa shan libaax oo lab ah anugu waxaan ahay inanka aabbihii wuu xanuunsanin jiray inanku marna wuu kacayaa marna caadi buu noqonayaa xaalay gurigaanu wada joogna saakana waanu wada quraacanna dabeetana anugu isagoo guriga jooga baan ka imi suuqa anigoo jooga ayaa dabeedna warku isoo gaadhay wixii igu soo gaadhay warku halkaa wixii aan ku maqlayey suuqa aan ka maqlay iyo halkan markii aan imi wixii aan ka maqlay labadiiba way isu waafaqeen waxay isku waafaqeen anigu nin xanuunsanaya ahaaday xitaa imikadan waxbaan su'aalay dhibti markay ku gaadhay siday wax ku gaadheen baan ku idhi wuxuu igu yidhi shabaga aniga koray ninku wuu xanuunsanayey sidaa uu sheegaya inay jirto waa wax dhici karaa qadarkana alla iska leh ninkii markay dhibi gaadhay wuu soo qaaday wuu daweeyey cisbitaalkiibuu keenay kabacdii markii warku noo yimi anaguna isagoo ka shaqaynaya ayaannu u nimi nimankii ka shaqaynayana waa wacan yahay bay yidhaahdeen dhaawacna wuu qabaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maraykanka iyo ingiriiska ayaa waxaa la sheegay inay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyey dowladda federaalka yaxya caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho islamarkaana taageersan dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyey dowladda federaalka wuxuu ka hadlay arrimaha sababay dhaqaale yarida baahsan ee soo wajahay duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoona tilmaamay in dowladihii bixin jiray lacagta la siiyo ciidankaasi ay iska diideen bixinta qarashka ay ku maalgelin jireen duulaanka shisheeye isagoo sii hadlaya ayaa waxauu ka hadlay dowladda federaalka inaysan waxba fara ugu jirin islamarkaana aysan maamulkeeda gaarsii karin guud ahaan dalka wuxuuna sidoo kale xusay in aysan haysan ciidan nidaam leh dadkan ay askarteeda ka aaminsan yihiin kuwo mooryaan ah horta waa runoo ciidamadan dhaqaalo fara badanaa ku baxay inta ay joogeen oo wadamo badana ciidamo keeno oo ciidamada wadankooda wadamo ku handada waa maqashay askariga dishibiliin xumaata soomaaliya u dira oo uganda ay dhahayeen waa jirtaa in wadamo badan ay lacagtii ay ballan qaadeen ama ay laga sugaayo inay diideen inay bixiyaan laba sababoodba sabab dhaqaaloo guudaa ka jirta caalamka iyadoo marka hore oo laga soo bilaabo waqtigii koroonaha waqtiga badan amerikada waa aragta waxaa duufaano iyo dabaylo ka dhacayo bilyansaa ka baaba'ay maraykanka hadda iyadoo dhibkaasu jiro haddana waxaa yimid dagaalka iiraan iyo iyo iyo israa'iil dhab ahaan haddaan u hadalna hadda dowladda maraykanku lama jirto dowladda aadna uma taageerto ingiriiskuna waa sidoo kale waa ka daba dhow yahay oo aad ulama jiraan labaduba bulutka intersigooda ay ka weyeen ama intersiga meel kale u dhacay iyo wadanka dowladda ma jirto geeska gees xakunta laakiin waxaa u tegaysa somaliland oo dhinac ku socoto puntland oo meel ku socoto oo aniga maba u baahniba kuwan kale sidoo kale ay samayn karaan dhibaatooyinkaasaa jira marka oo kalsooni darrada ah waa jirtaa dhinacooda laakiin danihii ay kaa lahaayeen oo dhan uma fulin meeshaan dowlad walba intay ku siiso macna laan la isaga markaa siiyo inay waxay rabtaa ay aada fuliso waxyaabaha iyadoo ay rabto markaas aada u danayna dabcan waa saamayne wadamada qaar aan la baxaanay naqane wadamo isbixi karana waa yihiin hadda waxaan ka hadlayna maayana askaraas ka baxdaad maqlay isaga tagta maanta maqlaya meel hiiraan ee ciidamadu ka baxeen waxaa le ku haraag tuugo waa naga dhaaf kaasi wuxuu ahaa brofesor yaxya caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa diye ku kala qaatay laba beelood waxaa ka qayb galay wariyaheen mubaarak cumar
dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ballaaran oo diin loogu kala wareejinayay laba beelood oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee wadega wilaayaadka islaamiga ah munaasabad ayaa ka dhacday dowladda deegaanka farsoole ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose halkaasoo diye loogu kala wareejiyey beelaha ajuuraan iyo garre diyada ayaa wareejisay beesha garre oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose diyadana ay wareejisay beesha garre ay ahayd diyada nin ku baxay gacanta beesha garre oo lagu magacaabo maxamuud cali oo ka soo jeeda beesha ajuuraan maxkamadda maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ee waxay beesha garre ku xukuntay boqol hallaadoo geela oo ah diyada maxamuud cali oo ka soo jeeda beesha ajuuraan munaasabadan diyadii lagu kala wareejinayay waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin iyo waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abu cabdiraxmaan ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediy sheekh maxmed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaunu ka hadlay inaysan bannaanayn in dhiig ruux muslima bilaa micnodaraha loo daadiyo isagoon la dardaarmay ummadda soomaaliyeed ikhwaani fillah ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala waxaa ugu weyn oo maanta yacni muslimiinta guud ahaan aan u dardaarmayo waxaa weeye war walaalayaal dad muslimiin baan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu walaaleeyey musulinimadan maadaama ikhwaani fillah dad walaalo muslimiin aan nahay war walaalayaal dhiiggeenna ha kala badbaado maalkeenna maaragtay hantideenna iyo sharafteenna cisigeenna ikhwaani aan ilaashanno qofka muslimka ah oo dhiiggiisa lagu xadgudbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaamna waa ka hadlay ikhwaani ilaah aan ka baqno subxaanahu wa tacaala suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaaji axmed ayaa u mahad celiyey wilaayadii martida ka soo qaybgashay xafladda isagoona diyada ku wareejiyay beesha ajuuraan oo gobjoog ahayd madasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي سؤمدنا إلهي إنه يا المسلمين وهكذا سؤمت إليها ولا يدي أتاغن إن شرع الإسلام التطبيق ساي مال مرساي أتاغن هبي مالا gaalo waxaa tiidaadhisaa kitaabkan isku hukunaay dadkii u taagan islaamkii u taagan walaayooyinkii u duubadeen ayaas u mahadiinaa alxamdulilah ayaas u mahadcelaya marti sharaf ay meelaa ka tibidi xafladan saa ka qayb kashe nuqaba leh muslimiin kale leh iyo nugus u mahadcelaya waxaa wareeshayaal in ammaan keel oo heer ajuuraan dad laga dili ayaa wareeshayaalina waxaa ka wareeshayaalina hadda ina dhoogin siyeetin iyo lix nafgeel ah shan iyagaa dhaafeen sagaalaa hartan wal beeseey tumi shan beer kadib yaa beesadoo saltuuraa wareejintaas ammaan u dhoogna alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan dadkii walaalahayn ay ga'anaan ka'anaan tiirta in unno diyoodays unka wareeshin maan hadd un dhoognaay wixii baaqayna meel laka ogyahay ayaa muslimiinas u sheeqa nabadoon cabdiraxmaan cabdi buule oo ka mid ah nabadoonnada beesha ajuuran ayaa beesha garre kala wareegay diyada maxamuud cali horey ugu baxay gacanta beesha garre
ikhwaatulkiraam jamaacada meesha isugu ammaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talaan ka bacdi aniga oo ah nabadoon nabadoonnada reer ajuuraan ee gobolka jubbada dhexadega ka mid ah cabdiraxmaan cabdibuule liidaaha ayaa maanta waxaan u imaanay inta u joognaa in aan la wareegno nin aan qaraabo nahay walaalkayna ah oo reer ajuuraan ah oo ku baxay gacan walaalaheenna reer garre arrintii ayad ahayd markaan isaga nimid waxaan xukun tagnay ilaahay kitaabkiisa daaquudnimo iyo geed fadhiisii iyo lama aadin ilaahay kitaabkiisaan xukun tagnay boqolkii neef oo geel ahaa walaalahayna ay maxkamaddii noogu xukuntay kadib waa wada hadalnay cafi ay naga dalbeen shan neef oo geel ah ayaan cafinay geelii boqolka ahaayoo shan taalaad aan ka cafinay oo sagaashan iyo shan taalaad ahaa siddeetan iyo lix ka mid ah oo nool nool ayaan la wareegaynaa hadda maanta waxaa cuyuub yeelatay sagaal neef sagaalkii neefna wadahadal kadib walaalaheenna waxaan isku afgarannay geelaas in laga bixiyo lagu bixiyo lacag lix boqol iyo konton dollar ah halaa neef markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah salaadiinta gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ay kala ahaayeen suldaanka jiidda suldaan said cali xasanow suldaanka habargedir suldaan cabdulaahi suuley iyo suldaan nuuro xaaji isaaq suldaanka beesha mirifle waxayna si isku mid ah u bogaadiyeen maxkamadaha ka jira wilaayaadka
bismillaah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam allaha subxaana wa tacaala mahad iska leh oona soo waafajiyey xafladan oo lagu kala guddoomayo diyo oo aan sugu nimid walaayada shabeelle hoose gaar ahaan degmada toortoorow walaalaha reer garre iyo reer ajuuraan oo diyo kala qaadanayaan waxaa loo xukumay walaalaha reer ajuuraan boqol neef oo geel ah oo diyo ah inay qaataan runtii intaasi ma iska timid iska imaanan maanta meeshaan isu yimaado oo diyo la kala qaato oo duurkan la yimaado amnigan iyo nabadgelyadan kulli waxaa keenay ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahatay gaar ahaan xarakada shawaatu mujaahidiin ayaa xaggiisa ka noqotay dadaalka la bixiyey oo juhdi la bixiyey ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala allahaas oo maantana joojiyey meel lagu oogayhayo ama looga dhaqmahayo shareecada ilaahay maanta waxaan joognaa nin walaala oo ka dhintay beesha reer ujuuraan oo ku dhintay beesha garre meel lagu qaadahayo diyadiis ilaahay baa mahaddaa iska leh goobjoog baan ka nahay maanta haddii laysdilana si wanaagaya maxkamadda ilaahay baa lagu kala baxay taasoo maysan maanta qabin meelo badan oo ka mid a dalkeenna oo ninkii nin dila laba loo dilo ama saddex loo dilo ama aan cid iska warsan mahaddaas allahaas mahaddaas le waa waxay u baahan tahay in loo wax badan loo mahad celiyo xaqiiqatan laakiin laysuma oggola waa lagu soo duulay ayadaana la ku haystaa gacmaha in lagu xajiyana way u baahan tahay xaqiiqatan wixii wacdiya waanana la waaniyey ilaahay kuwa waaniyen ajra ka siiyo annagana ilaah nagu anfaco mahad alle kadib waxaan mahad u jeedinaa labada qabiil oo beelaha soomaaliyeed oo walaalaha ah oo gacanta kala gaartay xukun tegey xoola lagu soo xukumay sidii shareecada ay qabtay sida walaalaha hore ay caddeeyeen boqolkii neefoo geel ahaa shan la cafiyey sagaashan iyo shan la oggolaaday sagaal ceeb yeelatay siddeetan iyo lix la wareegeen sagaalna la lacageeyey muddona loo qabtay intaaba labada qabiil oo ku mahadsan yihiin iyo walaayadii ka soo shaqaysay maanta laba markhaatiyaan nahay waxaan markhaati kana halkaan u taagannahay shuhadadii oo gaalada la dagaalamaysay tadbiiqintii ay rabeen iyo shareecada islaamka inay shaqayso raayada ay taagnaato kitaabkii ilaahay uu shaqeeyo maanta markhaatiyaan ka nahay horayna uu shaqeeyey gebagabada maantana aan taagannahay ugu shaqayn doonana waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto oo shuhadaa intii gacan islaam ku baxdayna ilaahay ha u naxariisto murtadiinta ilaahay ha naga qabto gaalada allaha jebiyo shareecada allaha noo taago ugu dambayntii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abuu cabdiraxmaan isagoona diyada u kala wareejiyey labada beel sidoo kale waali eelda daarmay salaadiinta iyo bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galladaystay in ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa aan ku kala baxno oo aan u xugun tagno oo aan ku qanacno ayaan allah ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxana wa taala ana waafajiyey bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran labada beelood oo dhibka u kala gaaray garaystay xaqiiqatan ku qancay sharciga ilaahi subxana tacaala inay u xugun tagaanna u mahad celin walaalihii reer ajuuraan dhibka uu gaarayna ku qancay inay sharciga ilaahi subxana tacaala u xugun tagaan iyagoo dhib kale aan geysanin walaalihii reer garana jazaahum allahu khayran iyagana waxa weyaan ku qancay wixii la saaray oo xuquuq ah maadaama waxa weyaan ruux iyaga ka dhashay uu ilaahay subxana tacaala ku sababay walaalahood nin ka tirsan maxamuud cali cismaan la yidhaahdo ku qancay iyagana inay sharcigaas waxa weyaan ku kala baxaan iyagana ilaahay subxana tacaala miisaanka xanaad hala u saaro ikhwaanii waa tadbiiqin sharci ilaahi subxana wa tacaala maanta waxaan u taagannahay diyo wareejin oo muddo mugtahay dhowr maalmood ah soo socotay ilaahi subxana tacaala na waafajiyey muddada diday la qabtay meelan gaabneed jazaahumullahu khayran walaalaha way dadaaleen maanta waxaa la wareejinayaa walaalahood macnaha ree ajuuraan lagu wareejinaya reer garre ay wareejinayaan siddeetan lix neef oo geel ah oo nonool boqol neef oo geelay ahayd shan neef walaalahood way u cafiyeen ree ajuraana cafiyey sagaashan iyo shanta soo hartay way keeneen walaalihii sagaal ka mid ah een yeeshay markii waxaa laisku afgartay sagaalkaas in la qiimaysto oo lacag ay ku kala qaataan jazaahum allahu khayran siddeetan iyo lixdan waa kuwaan taagan oo la wareejinayo oo laadamkin lagu wareejinayo ikhwaana intaa kadib waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah dadkaan meesha iskugu yimi inaan u sheego ikhwaanii waxaa la rabaa waa iga baraarujin inay qalbigeenna ay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo la daadiyo shareecada islaamka booskay ka taagan tahay qulubteen inay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa xaaraan lagu daadiyo wiciidkaasaa ka soo horeeya goodigaas ogaada ikhwaanii arrintaas ha lagu baraarugo dadkana ha lagu wacyigeliyo nabadoonnada iyo ugaasiyada ee dadka garadka ah arrintaas dadka ha ku baraarujeen waxaa ikhwaanii nooga baahan dil cadowna hortagana dil nooga baahan qofka shaydaana ku qaaday ninkan hadda shaydaana ku qaaday waana mogtahay walaalihiin insha allahu tacaala sharci ilaahi ay keeneen waana ku mahadsanyihin laakiin insha allahu tacaala ummadda waxaa la rabaa in looga digo khatarta ee leedahay insha allahu tacaala wax dhib dambana ilaahay naguma keeno dadka dunuubtooda allaha dhaafo deegaanka allah noo islaaxiyo cadowgaas allah jiibiyo hada wabillahi towfiiq wasala allah wasallam calaa nabiyina maxamed
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم maxkamadaha islaamiga ka furan walaayaadka islaamiga imaamnusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidaan oo kale marar badan diya u kala qaadeen beelo walaalaha oo xuquuq isu yeeshay iyadoona ay arrintan muslimiinta ay ku horseeday ku dhaqanka shareecada islaamka
الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwax waraysiyada ayaan dhegaystayaal kusii siiqaynaa marka waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal ku soo dhowaada wararka caalamka saddex askari oo yuhuud ah ayaa lagu dilay kuwa kalena waa lagu dhaawacay weerar dhabagal ah oo ay kooxaha waxaiska caabinta ka fuliyeen marinka khaza wararka ka imaanaya jiidda khaza ayaa tilmaamaya in saddex askari ay ku dhinteen saddex kalena ay dhaawac daran ka soo gaareen kadib weerar dhabagal ah oo ay kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ka fuliyeen xayndaabka khaza sidaba ay ku warramayaan bara warbaahineed oo raacsan maamulka yuhuudda sida laga soo xiganayo barahaasi kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ayaa weerarada qorshaysan oo kedinta ah wakhtiyo iska agdhow ku qaaday ciidamada kayaanka gumaystaha ee ku sugan khan yuunis jabaaliya xaafadda al tufaax iyo xaafadda al-shajaaciya oo dhammaantood ah goobaha kala duwan ee dhaca marinka khaza diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa lagu warramayaa in dhankooda ay duqaymo culus ku ekeeyeen laba xaafadood ee kala ah al-tufaax iyo al-shujaaciya kadib markii ay dagaalyahaanada muqaawamadu ku dhiigbixiyeen askartii yuhuudda aheyd ee labadaasi xaafad ku sugnayd sidiiba ay daaha ka rogayaan baraha warbaahineed ee taabacsan maamulka yuhuudda saddexda askari ee dhintay ayay dagaalyahaanada ku beegsadeen gantaalka noociisa yahay alyaasiin boqol iyo shan xilli ay saarnaayeen dabaabaadka loo yaqaano mirkaafa taasi oo gebi ahaanba burburtay kadib markii uu haleelay gantaalka ku dhowaad afar kun oo dad reer falastiin ah ee degan daanta galbeed ayay ciidamada yuhuudda xabsiga u taxaabeen inta lagu jiro sanadkan labada kun shan iyo labaatanka hay-ad ka shaqaysa arrimaha maxaabiista ayaa soo saartay tiro wadareed ay ku soo bandhigayaan tirada dadka shacabka ah ee reer falastiin ee ay xoogaga yuhuudda xabsiga u taxaabeen inta lagu jiro sanadkan labada kun shan iyo labaatan oo keliya kuwaasi oo ay ciidamada yuhuudda ka qafaasheen daanta galbeed oo ay ku jirto magaalada alqudus hay-adahan ka faallooda arrimaha maxaabiista ayaa warbaahinta la wadaagay caddeemaha soo bandhigay sida ay xoogaga maamulka yuhuudda mandiqadda daanta galbeed ugu wadaan dembiyada qorshaysan oo diyaarsan xilli marinka khaza uu martigelinayo duulaan isrisifeen ah oo uu ka wada maamulka yuhuudda hay-adahan oo kale ah hay-adda naadiga maxaabiista reer falastiin hay-adda arrimaha maxaabiista iyo mu'asasada aldhamiir ee ka waranta maxbuuska ayaa sheegay in tirada maxaabiista ee reer falastiin ee ku jira xabsiyada maamulka yuhuudda ay korartay ayna gaartay toban kun ilaa siddeed boqol oo maxbuus kuwaasi oo dhammaantood u jeebeysan maamulka yuhuudda ugu dambayntii tobanaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xooggan oo ka kacay mid ka mid ah gobollada dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in gobolka massachusetts ee dalkaasi uu ka kacay dab xooggan kaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobanaan qof oo ku sugnaa dhismaha uu debka qabsaday inta la xaqiijiyey waxaa debkani ku nafwaayey ugu yaraan sagaal qof halka tobaneeye kalena la dhigay xarumaha caafimaad kuwaasi oo qabay dhaawacyo kala duwan kadib markii uu deb xooggan ka kacay xarun daryeel oo ku taala magaalada foolriifa debkan ayaa qarxay fiidnimadii axadda xilli ay saaca saacaddu ku beegneed sagaalkii iyo qadar konton daqiiqo ah isla markaana waxaa demintiisa lagu guulaystay saaka waa berigii waxaana goobta gaaray ilaa konton debdemis musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa dalka maraykanka caadi ka noqday iyadoo hal xilli uu gobollada qaar hareeyo baraf xaddhaaf ah iyo fatahaado galaafta nolosha boqolaal qof halka gobollada qaarna ay la ildaran yihiin saameynta dab xooggan oo ka kaca heerkulka dalka maraykanka oo kor u dhaafa mararka qaar afartan digrii wararkii caalamkana waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka baay xildhibaanad ka tirsan waxaa loogu yeero golaha deegaanka ee degmada buurhakaba ayaa waxaa jirdil iyo bahdilaad loogu geystay gudaha degmadaas muniish oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee degmada buurhakaba ee gobolka baay ayaa sheegtay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi ay bahdileen isla markaana u geysteen jirdil waxay intaas ku dartay in aflagaado iyo dhibaatooyin kale loo geystay
maanta shaqadaydii aniga arrimaha bulshada ahayd xildhibaanada degmada buurxakaba ayaan maanta lay dhibaateeyey weliba waxaa laygu dhibaateeyey heer gadoomiye heer taliya weliba heer taliya ugu dar heer taliya iyo weliba heer gadoomiye ku-xigeen baa laygu dhibaateeyey dhibaato aad u weyn baa lay geystay aniga maanta shaqadaydii baa laygula dagaalay bulsho baa laygu hor ceebeeyey wax nidaam iyo dastuuri ah oo maanta nidaam meesha ka jirinba nidaamkii inta la burburiy aniga afqabad laygu sameeyey afligaadaana filin laygu geystay maanta meesha madaxweynaha koonfur galbeed waxaan leeyahay iyo wasiiradaydii xildhibaanadaydii ee koonfur galbeed iyo heer federaali waxaan leeyahay videogan haddaad aragtan kasoo jaba indhahayga waad ujeedaan maanta waxaan ku iray bahdilaada igu dhacday qof taliya shaqo oo arrimo bulsho soo faragashanaya hadday jirto madaxweyneow way jirtaa oday odhan karta waan qaadanayaa shaqo qof aniga taliya shaqadiis ma faragasha shaqadaydii baa laygu bahdila laygu laygu handaday maanta aniga taasi waxay ahayd xildhibaanad lagu garaacay magaalada buurhakaba فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام